bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal bareyse faylaha ka dhowaada qodobada warkaan hiraam numanku door korona idaacadda raadiyo baydhabiyesin hayta dhugunsadayaal imtixaanaadkii shahaadiga dugsiyada sare oo si rasmianka bilowda doona geeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shacabka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ku hadalay sababtay shanaad kun iyo onkubugtaanla deegaanadiyo faahfaahin dheeraadaya lakuelahai qaraxii ku dhiigi xalay magaalada muqdisho madaxwey dowlad goboleedka galmudug oo si rasmi anka diyaar garowkii qobodobka doorashada lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya akhbaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ka door korona madaxweynaha faransiiska oo shacabka dalka ruwanda codsi cafis weydiisaday iyo kulankii dhamari hogaamiyaasha jabuuti iyo masar maylon ku hadalay maalin fayle dhegaystayaal weliba hiraabnama sabta u taariikhda milaadigan weliba ee kabeeganta labaatin sagaalka bili shanaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay welibahana qodobadii warkaan hiraabnamoonka door koronaya haddana ka dhawada dhugunsadayaal warkii hiraabnamo oo faahfaahsan bareyse fayla dhegaystayaal qaybo kumidda ammaanka caasimadda dowlad goboleedka kumeergaarka koonfur galbeed baydhabo hiraabtun weliba si rasmi iyo si faylalang adkaya welibana lakuwada in magaalada magaalada geeka welibana lakuwada in geeka ardayda dugsiyada sare ee oonfadhida imtixaanaadkii shahaadiga dowladda dhexe ee soomaaliya wasaaradda walbarashada xukuumadda sooma wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya welibayay sheegtay in arday tiradeedu daraasa afarti laba kun sanadka unfadheeda doonta imtixaanaadka shahaadiga gobolada iyo caasimadda xarumaha imtixaanaadka lijeeye iyo weliba ammaansha sugahaya ciidamada ammaanka maamulka iyo dowladda xarumagaase weliba kormeerka samey doona dhammaan shakhsiyaadka wasaaraddan wakiilatay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed yuusuf weliid weliba uuse sheegay in ardayda galaayta imtixaanaadka lunkubaahanyo diyaargarow iyo akhris badan si oon guulaysadaan sidoo kale ardayda geeka bilowdaha imtixaanaadka weliba lanka baaqaynta oo ku digtoonaadaan walkasta dhibaato isheeno koro mas-uuliyiin ku tirsan dowladda iyo weliba lakuwada intay kormeerka sameeyaan goobaha imtixaanaadkaasi maadaama imtixaanaadkasi rasmian ku bilowdahan xarumaha maamul goboleedyada sida galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada soomaaliya sanad kasta xiliyoon haatow weliba qaadasa imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada sare mararka qaarna weliba jara cabashooyinku kuyow maamulayaasha iyo ardayda ooyo dhaliilaan qaabka imtixaanaadka shacabka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weliba ku hadalana sababta sanadkun anka fataha waaye qaybo kumidee webiga shabeelle
markii aan arkay maanta waxqabadkoodii waayo waxaa laga dareemi karaa dhibaatadii gobolkan uu lahaan jiray magaaladan iyo qaxi dhibaatadii waa laga raystay marka filla alxamdu inta dhiman garab hala siiyo hala caawiyaan leeyahay aniga si ka maamul iyo ka shacab inta ka dhaxaysa hala garab joogso guddigaas alhamdulilah rabbil caalamiin qofkii biyo laga qabay biyaha waa yar yahay waxna soo gaariy wax magaalada ka baxay oo qalqal cabsi biyaha ma jiraan si xasiloonaya loo degan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin awooddaasna ilaah iskale
waxa waaye dadka qalqal in la garsho ma ahan magaaladu waa degan tahay aad bay u degan tahay wax broblema ma lahan dadka micnaha sidooda banaa biyaha jecel wax biyaa meesha kama jiraan alxamdulilah sura biyo waa naga noqdeen qolada oo micnaha guddiga fatahaada aaday micnaha gacan weynay qaateen ilaa ajir xasan allaha ka siiye magacayga waxaa la yidhahdaa cabdullaahi cusmaan wiile anigoo ka mida darawaliinta mootobujaadka waxaan halkan ka sheegayaa in sanadkan aanan wax biyobaxa aanan laga bixin oo gobolkan wax fatahaada aan looga bixin oo guddiga fatahaadaha ay noo gurmadeen insha allaah dhimco waaye waxaana la rabaa iskuday in la sameeyo oo ummadda reer hiiraan ay isku tashato wax allaalay waxay awoodaan jeebkooda kala baxaan meeshaas waxaa waaye haddii la isku tashto wax badan ayaa hagaaga iskudaydii badneed ayuu meeshaan macnaha laga sameeyey wax badan ayaa laga faa'iiday insha allah marka sidaa darteed sanadkan ummaddu magaalada reer hiiraan waa degan tahay magacaygu waa xasan cabdiraxmaan maxamed oo ku magdheer xasan habi macnaha sheegeen waxaan ka mid ahay bulshada reer beledweyne gaar ahaan xaafadda kooshin alxamdulilaahi sanadkan wax barakaca iyo wax manaha fatahaada ma jirin ilaaha mahadle marka koowaad waxaa mahadsan alle subxaana wa tacaala marka labaad waxaa mahadsan guddigii ahaay xalalka waara oo dadaal badan iyo juhdi badan bixiyey kuwaasoo dadaal ku bixiyey inay magaaladu ay ka badbaado ilaaha badbaadiyey biyaha inay ka badbaadiyaan oo sameeyey dadaal badan oo mana la soo koobi karan arrintaas oo ah arrin la bogaadiye ah in la dhiirigeliyo ah
golaha ammaanka qaramada midoobey jamaadi lahadhaafi weliba ayuu ku hadlan heshiiskii khamiistii oo deeran dowladda dhexe iyo xubnaha maamul goboleedyada soomaaliya oo ku saabsanayay heshiiskii raja soo celinta soomaaliya war-saxaafadeedta kubahay ee weliba xubnaha golaha ammaanka ka ammaanana hogaamiyaasha soomaalida intii u hormariyaan danta dalka iyo si dalka ammaanshay horumarshay ambulaala weliba sidoo kale hadhowaana go'aankii la qaadaday oo ku saabsanaya doorasho nabad inti dalkiio kudheeda si isfaham buutmeelilan kudeer iyo qoondada hanraabta baarlamaanka soomaaliya ee boqolkiiba soddon xubnaha golaha ammaanka weliba ka dhiirigelina hogaamiyaasha soomaalida intii wadaan dardarka ka eedan in doorasho nabade dalkiiyo kudheeda sidoo kale weliba ku boonayna dhammaan dhiniyada soomaalida intiio sii wadan wadahadallo furun taasi oo dhibaato ninsheynana walkasta lahamari weliba ku hadlana in heshiiskii doorasho ee dalkali derieta aas-aaska dimuqraadiyadda soomaaliya iyo xalan helowka khilaafaadka indhexeeya hogaamiyaasha soomaalida xubnaha golaha iyo weliba amaanana waana taageero faylisyena howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya umsom iyo amisom weliba markaasi enka baaqana in yosilama jibaaraan heshiiska doorasho weliba dhikay in doorashada dalka gaar ahaan baarlamaanka iyo madaxweynaha laku qabado muddo lixdan maalmood gudaasho sida heshiiskii warmurtiyeedka laha ku saari doorashada dalka qaraxii kudhiya meelandhow isgoyska kilomitir for magaalada muqdisho wadada ambahaasa dhinaga iyo diyaardegeenka eedan ade ee magaalada muqdisho wararka weliba oo sheegeen in qaraxaasay usahaaye qarax miino olole beegsaday sarkaal ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kureenna usa ka badbaadi sarkaalka qaraxaasay lala fiirsaday weliba ero qaraxa weliba usahaayay qaraxyada baabuurta laka dhejiyow weliba markaasay qaraxaasay lala bartilmaamay say sarkaal laka magacaabo maxamed ibraahim sida warbaahinta lanshaagi iyo qaar kumada ehladiis weerarka miinada dhulka ladhikow iyo weliba inta badan lan adeegsaday mas-uuliyiinta dowladda welibana badanaa la dhikay jidadka iska hirow magaalooyinka ama meelaha dhibaatooyinka ku jara dowlad goboleedka jub galmudug welibaya xaqiijiday intiin diyaar garowtay qobdowka doorashada lamaad aqal ee baarlamaanka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug axmed sharef falagleh iyo la hadlay warbaahinta weliba nuus xaqiijay in ka maamulhayo un diyaar garoobeen doorashada dhinaga iyo baarlamaanka gebihambi rojian doorashadii xubnaha golaha deegaanka ee lakwadi qaar kumida deegaanada maamulkaas
markii aan arkay maanta wax qabadkooda
shaqadaas oo laga dhigay laba ama lixdan cisho ama laba bilood oo aada u degdega awgeed dowlad galmudug waxay bilowday inay isku diyaariso qabashada labada aqal ee baarlamaanka senatarada iyo baarlamaankaba sidaas la ajligeed galmudug waxaa awal hore uga socday dhaqdhaqaaqyo dowladda dowlada hoose ama aqalka loo yaqaano konsolada laga dhisayay degmooyin badanoo galmuduga ay ka socdo dhaqdhaqaaqoodu sidaas la ajli laba doorasho iskuma dulqaban karno midda qaranka oo hoosta naga soo gashay waqtiguna nagu yaryahay ayaa dowladdu go'aamisay in la hormariyo muddo sagaashan cisho gudaheedna waxaa la laalay in la joojiyo dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii doorashooyin ee laga waday degmooyinka galmudug ee ay ka mid yihiin dhuusamareeb cadaado aabudwaaq balanballe hobyo dhammaantoodba laga bilaabo saacadaas ee dowladda galmudug waa joojisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo arrintaas ku howlalaydna waxaa la farayaa inay u wareejiso juhdigeeda iyo waxqabadkeeda ayadoo aad u mahadsan hormuudna ka ah wasaaradaha aad howlahaas u qabta in loo diyaargaroobo sidii doorashada qaranku ay si habsamiya ugu dhici lahayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiintuna ay isku diyaariso wafuudda ha imaan doona sidii ay deegaano nabdoon iyo xaaladihii loogu talagalay loogu qaban lahaa shaqadaasna ay wasaaradda u diyaargarowdo taas ayaa dowladda galmudug qaadatay waxaa kaloo ay dowladda galmudug ay ay qaadatay hay-adaha amniga ee galmudug ka howlgala dhammaantoodba in heegan buuxa la geliyo oo ay meel walba ay galmudug ka joogaan ay u diyaargaroobaan sugidda amniga khaasatan hay-adaha laamaha amniga ee jooga magaalooyinka doorashooyinku dhacayaan waxaa si adag loo farayaa inay guntiga dhiishaas kaga dhigaan oo u diyaargaroobaan habsame socodka amniga iyo in doorashadu ay noqoto mid si wanaagsan u dhacda
saacadogii lahadhaafi weliba dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab ka dhamaray deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaanadaasay laka dagaalami weliba kumida war ciise iyo galla bashiir kureed markii deegaanadaasay iyo weerar kureed markii deegaanadaas weerar ka qaadeen ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal odowaa yuusuf raage weliba uu seshay in dagaalka ciidamada dowladda iyo ka dilan ilaa tumiyo shan xubnood oo ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha oo la hadalay idaacadda codka ciidamada iyo weliba uus hadalya intaasay ka daray in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo sii wada doonaan intii la wareega deegaano fara badan oo ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee jowhar saraakiil ku tirsan ciidamada ammaanka soomaaliya weliba dhowaayo sheeganaa in xubno ku tirsan dagaalamayaasha dagaalamayaa in xubno ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya weerar ka qaadeen fariisamo al-shabaab iyo iska aruursadaayan oona qorshe ahaaya in weerar foolkafoolaya ka qaadaan deegaanada ciidamada dowladda ee ku sugan dowladda soomaaliya welibaay sheegtay inti la xaliyi doona cabashooyinka reer hiiraan ee ku saabsan ee webiga xukuumadda soomaaliya welibaay sheegtay intii ku qeyb qaadado doonta xalka cabashooyinka maamulka hirshabeelle oo ka eedan shacabka ku nool deegaanadaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya weliba uu seshay in la xaliyo doono cabashooyinka reer hiiraan wasiirka oo la hadlay laantaafka soomaaliga ee b b c weliba uu seshay in dowladda ka maamulka hirshabeelle iyo ka garab surmo doonaan sidii lanku jawaabi lahay cabashada iyo ku sheenan dhinaga iyo fatahaadda webiga tan iyo markii magaalada jowhar laku qabaday tan iyo markii doorashadii laka qabaday magaalada jowhar waana hakabay hogaamiye dowladda ku amar qaado iyo waliba bulshada magaalada iyo ero tan tan iyo markii ee deegaano ku tirsan maamulka hirshabeelle ee ka bilaawdan fatahaadda webiga waliba ee sababtay in dowladda eedeyn kulul linjeediya midowda musharaxiinta soomaaliya weliba markaasi uu xaqiijinaa intii uun ku daalo doona dadaalka ka-eedan ee dardargeliyowka doorashada xubnaha midowda musharaxiinta soomaaliya oo kulankuwa laday magaalada muqdisho weliba oo sheegana in ka gol ahaan ay sii wada doonaan dadaalada iyo ololaha doorashada afhayeenka midowda musharaxiinta soomaaliya daahir maxamuud geele weliba hadhowaay heshiiskii doorasho ee magaalada muqdisho lakadeyra oon dhexeeya hogaamiyaasha soomaalida
soo qaadana waxaa ka mid a qaybo ka mid a ayaa waxay khuseeyeen murashaxiin midowga golaha midowga murashaxiinta qaybtaas iyadana waxaan ugu talagalnay inaan wax iska weydiino oo aan ka doodno sida uga dhaqsaha badan aanu meel marin lahayn taas waa mid midda kale waxa ay tahay golahu wuxuu isla qaadaa dhigay safarkii dheeraa bilaha qaatay ee loo soo maray in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xur iyo xalaal ah doorashooyinkii la qaban jira oo kale laga qabto dalka laga afqabto inuu u leexdo wadada dictaatoriyadda inuu u leexdo wadada ay dadku isku diidayaan inuu u leexdo wadda ay dadku isku dilaan inuu u leexdo arrinkaasi midooda murashaxiinta kaalin mugle oo macno lahu ku lahaa laakiin keligiis ma ahayn Eh, mahad ballaaran waxaan u jeedinay oo la go-aamiyey in loo jeediyo dhammaan maamul goboleedyadii dalka ka shaqaynayey oo arrinkan eh, ka shaqeeyey inaan dalku eh, muddo kordhina aadin eh, aanu aadin fowdo aanu aadin iska horimaad aanu aadin oo doorashooyinkii lagu soo gunaanado eh, geedi socodka asaga ah waxaa kaloo eh, aan mahad ballaaran u jeedinaynaa bulshada soomaaliya ee u dhabar adeegtay inaan marnaba ah, aan la aqbalin in hanaanka geedi socodka siyaasadda uu ka qalloocdo oo doorasho iyo miisku dhammaata ay arrintu noqoto waxaa kaloon eh, mahad ballaarin u jeedinaynaa ciidamadii qaranka ee dhacdo ugub ah sameeyey ee hor istaagay eh, in dalka uu ka leexdo waddada dimuqraadiyadda oo amba muddo korrin uu aado ama doorashooyin laboobo uu aado Eh, dhammaan eh, waxaan kaloon mahad ballaarin u jeedinaynaa tahniyadaynaynaa eh, ra-iisul wasaaraha kaalinta muggale ee macnaha leh uu ka qaatay taas markii laga yimaado golahu waxaa kaloo eh, soo qaaday oo ka dooday oo isla meel dhigay in dadaalkii iyo howlihii oo waday ee bulshada soomaaliya dowlad wanaajinteeda iyo dowlad dhisideeda ahaa iyo da oo furo ay u ahayd in dalka doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo in eh, heshiiskaas kabacdi aanu ku kala tegin heshiiska kabacdi uu sii socdo eh, w- eh, dadaalkooda uu sii socdo ilaa dalka doorashooyinkiisa ay ka meel marayaan
warkaha ka bahay midooda musharaxiinta soomaaliya weliba hakeeday xilli khamiistii laha dhaafi si rasmi ee warbaahinta lana wadaagi heshiiskii doorasho iyo deeran madaxda maamulada soomaaliya iyo dowladda dhexe ee soomaaliya welibana la filaa lixdan maalmood gudaasho in la hakagebagebeeya doorashada baarlamaanka iyo villa soomaaliya miilo warkaasee dhugunsadayaal hiiraabnimaadu insan kula dareertan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo booqasho kuro wadanka ruwanda weliba ka dhawaaqay in faransiiskuusa aqoonsaday doorkiiusa ka lahayo mas-uuliyadda xasuuqii ruwanda ku dhiya sanadkii laha dhaafi kun sagaal boqol sagaaliyo afartii isagoona weydiisaday shacabka reer ruwanda in la cafiyo doorka wadanshi uusa ka lahayo xasuuqii macron weliba uus heshay in faransiiska uusa waajib keeta anti usa qirada gabadfalladii uusa ku jeysaday wadanka reer Wa- wadanka ruwanda muddooyinkii laha dhaafay weliba sii xoogaysay xiisadda ku teegan masar iyo etoobiya oo salka ka hayta dhismaha iyo buuxinta biyo-xireenka oo ka adkaysada hayta adis ababa adis ababa qaahiran iyo ka hanjabtii dagaal madaxweynaha masar cabdilfataax casiisi ya khamiistay dalka jabuuti weliba kulan kala qaadaday wadax madaxweynaha wadankaas ismaaciil cumar geele arrintuna weliba qeyb ku ahaa dadaalka diblomaasiyadeed masar ee ka fadahayta intee saameynka walata xulafada iyo kuguduula fadahayta etoobiya oo ku saabsan muranka biyo booqashada cabdifataax casiisi usukuseeday wadanka kiyaala geeska afrika weliba naqdaasati inka horeyti oo madaxweyne masar hamara tan iyo markii jabuuti xornimadii qaadatay usakaseeda kun sagaal boqol toddobaatiyo toddobadii arrintin weliba iyo abuurase hadalhayn badan iyo ku wadan warbaahinta caalamiga oo ka eedan fikirka masar iyo kasii wadahayta ero arintun iyo waliba abu iyo waliba ay abuurtay hadalhayn badan iyo wadan warbaahinta caalamiga oo ka eedan masar oo ka fikirhayta sidii aboodiyan ka adeegsada lahayti dalka iyo dariska leetee etoobiya ilaa iyo hadda mayog tallaabada higta ee qaado doonta xukuumadda qaahira laakiin wadahadallada asiisi iyo geele weliba si guud un ku saabsanaana xiriirka diblomaasiyadeed ee lamada dowladood iyo sidee lala dagaalamo lahaaye kooxaha argagixisada ee geeska afrika warkii dhugunsadayaal isan kula dareertan duhuraabnimaadun raadiyo baydhoban taninkeegja xasan aadan khayr xasan jowkar iyo warkasanaahyaay anoe maxamed cali yunis warkasiinla dareersiyaay intana ku kulmaan war kun warlamada ammaano allah